cabdirsaaq waad mahadsantahay wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa sheegaya in ciidanka ethoobiya oo qeybka kuwa ee midooda afrika misoome dalka ku sugan ay faarujiyaan saldhigyo military oo ay ku laayaan deegaano ka tirsan gobolkaasi deegaanka rabdhuure ayaa lasoo sheegaya in ciidanku ay ka baxeen sida dad ku dhowna waxiga deegaankaas xaqiijiyaan sidoo kale deegaanka buurdhuxulle oo isna gobolka bakool ka tirsan ayay ciidanku ka baxeen waxaana deegaanadaasi cabdirasaaq lasoo sheegaya ama isgaarsiinta deegaanadaasi ay hawada ka maqan tahay rabdhuure oo lasoo sheegaya in ciidanka ka baxeen buurdhuxulle oo sidoo kale bakool ka tirsan iyo yeed iyo garas weyne oo dhammaantood ka tirsan gobolka bakool oo ah deegaano ayaa lasoo sheegaya in isgaarsiinta deegaanadaasi ay hawada ka maqan tahay gudoomiyaha deegaanka rabdhuure maxamed kheyr salaad oo hadda ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool oo aan la hadalnay waxa uu sheegay in isgaarsiinta deegaanka rabdhuure oo gudoomiyaha ka yahay ay hawada ka maqan tahay islamarhaantana ay uusan ka warqabin siduu hadal ku dhigin ciidanka ethoobiya iyo kuwa dowladda deegaankaasi ay faaruujiyeen iyo in kale balse waxa uu sheegay in ay jiraan dhaqaaqyo ciidan oo deegaankaasi maalmi lasoo dhaafay ka soconayay waxaanu sheegay inuusan wax macluumaada ka hayn balse uu xaqiijin karo in isgaarsiinta deegaanka rabdhuure ee gobolka bakool ay hawada ka maqan tahay iyo deegaano kale oo gobolkaasi ka tirsan sida buurdhuxulle iyo yeed iyo galasweyne oo dhammaantood lasoo sheegay in isgaarsiinta deegaanadaasi ka maqan tahay waxaana maalmi lasoo dhaafay cabdirasaaq deegaanadaasi ka socon dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka dowladda iyo kuwa midooda afrika amisom ay wadaan sidoo kale al-shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxay ka wadaan deegaana ka tirsan gobolkaasi lamana oga sababaha ka dambeysay kabixitaanka ciidanka ethoobiya ee deegaanadaasi inkastoo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka bakool oo aan la hadalnay cabdirasaaq ay beeniyeen in ciidanka deegaanadaasi ay faaruujiyeen waxay sheegeen inay jiraan dhaqdhaqaaqyo uun balse ay carab waxay intaas waxay shaki geliyeen ama ay meesha ka saareen in ciidanka ethoobiya ay faaruujiyeen deegaana ka tirsan gobolka bakool